Star FM News.
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada ee dalka oo beenisay in wax laga bedelay buundada loogu biiro jaamacadaha waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan dowladda dhexe ee dalka oo ku gacan seyrtay eedeymo uu u jeediyey gajagua faahfaahin ku saabsan dab xoogan oo maanta ka kacay suuqa ganacsiga ee xerada qaxootiga ee xagardheer todoba qof oo ku dhimatay shil ka dhacay waddada naarog iyo maaymaahyo dhanka soomaaliya dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan dowladda soomaaliya oo si adag uga hadashay weerar la sheegay in ciidanka etoobiya ay ka geysteen dowlo iyo wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu dorkoroon waa fiidnimo dhegaystayaal isniina oo ay talaado soo gelaysa taariikhdu ay tahay saddex iyo labaatanka bisha labay tobnaad ee disembar ee sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegaysta maanta ay sugan tahay ama caawa ay sugan tahay saddex iyo labaatanka bisha lixaad ee jamaaduthani ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka fiidnimo dhegaystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhowaada wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa beenisay sheegashada ah inay qorsheynaysay in ay wax ka bedesho shuruudaha ku biirista jaamacadaha ee ardayda sanadkan u fadhiistay imtixaanka qaran ee fasalka afaraad ee dugsiga sare ee k c a c da wasiirka wasaaradda tacliinta ee waddanka julius ogamba ayaa bayaan uu soo saaray maanta meesha ka saaray wararka sheegaya in dowladda ay doonayso inay sarahu u qaado buundada uga hooseysa ee loogu biiro jaamacadaha ee c balasta waxa uu beeniyey in buundada ugu hooseysa ee jaamacadaha ee loogu biirayo laga dhigayo b minus julius ogamba ayaa sheegashadaasi ku tilmaamay kuwa been abuur ah iyo marin habaabin waxa uu ku booriyey kenyaanka gaar ahaan waalidiinta iyo ardayda inay iska indhitiraan macluumaadka qaldan wasiirka ayaa xusay in aaladaha isgaarsiinta ee wasaaradda waxbarashada lagu soo gudbiyo macluumaad waa macluumaadka xaqiiqda ah ee tacliinta wasaaradda waxbarashada ayaa u xaqiijisay kenyaanka in isbeddel kasta oo la sameynayo ee nidaamka waxbarashada la tashiyo laga sameeyo islamarkaana ogoosiis rasmi ah laga soo saaro dowladda dhexe ee dalka ayaa ku gacan seertay hadal uu jeediyey madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka arigaadi gajagua gajagua ayaa shalay xilli uu ku sugnaa deegaanka naivasha ee ismaamulka naykuru uu sheegay in dowladda ay fududaysay ka ganacsiga qamriga sharci darrada ah ee gobolka bartamaha dalka waxa uu xusay inuu hadda jiro dib u dhac ku yimid la dagaalanka isticmaalka balwadda marka loo barbardhigo xilligii uu xafiiska joogay oo uu arrintan la tacaalayey hase ahaatee xogayaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran dor raymond omolo ayaa hadalka gajagua ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn waxa uu cambaareeyey hadallada ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka ee xilka laga xayuubiyey isagoo ku sifeeyey kuwa dana siyaasadeed oo aan laga fiirsan omolo ayaa carabka ku adkeeyey in isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan ay tahay arrin qaran oo saameynaysa qoysaska guud ahaan dalka oo aysan keliya ahayn gobolka mount kenya xogiyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ayaa sheegay in dowladda aysan soo saarin ama qaybinin qamri sharci darro ah waxa uu ugu baaqi gajagua inuu soo bandhigo wax kastooo caddaymaha oo uu cuskan karo eedeymaha uu dowladda u jeediyey omolo ayaa ku celceliyey dadaalka dowladda ay ku dooneysay inay sii wado dagaalka ka dhanka ah qamriga sharci darrada ah waxa uu ku booriyey kenyaanka inay gacmaha isqabsadaan si ay bulshadooda ugu difaacaan ama uga difaacaan khatarta isticmaalka muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan xogayaha ayaa xusay in daroogada qamriga ay saameyn xun ku yeelatay dhalinyarada waxaa maanta gelinkii hore dab xoogan qabsaday qeybo ka mid ah suuqa ganacsiga ee xerada qaxootiga xagardheer dabkan ayaa sababay burburka hanti badan sida uu ku soo waramayo maxamed baaruud xuseen laakiin annaka waxaan nahay dabkii gubtay oo hanti ruusi ay gudatay oo saakay wax gacanta ugu jiro aan lahayn telefoonkaa tooshahan gacanta ku haastaan meesha kala baxay iyo naftayda khasaare xooggan ayaa ka dhashay dabkan oo ka kacay bartamaha suuqa ganacsiga ee xerada qaxootiga xagardheer kaas oo burburiyey hanti fara badan cayrna ka dhigay qaar ka mid a ganacsatada xerada meeshaan carruurta ku korshanayo nafta aan ku maaraysanayo ilmaha dugsigooda iyo iskuulka iyo wax walbaba aan ku baxsanayo barafadki saakanabaka waa arkahaysaa dambas baan dhex taagna dowladda d r s الناس مع البدل سيحان ربنا إلى يوم سوء عاويان حل مال كاين ينفتي من أي جبتا عاوش نوع إماري وهي إن هذه سوي هذا بدبضان أو وراره إنه ورطة بدبل مش إماري يا كل بدبادي أنت لو بدبضان لها أنا بدبادي ومهد إلهي دبقى سيدي لشيء غايب شرال بوكك على شرال فوسك شرال باقى راح دي مركز دبكي وانا وبسامية ماشي شرالك ككعانا ودوين dabkan oo qabsaday suuqa qaybta loo yaqaano baar liibaan ilaa kaalinta shidaalka ee dumaal ayaa burburiyey hanti badan waxayna dadku u tabarwaayeen xakamaynta dabka oo ahaa mid ballaaran magacay waa cabdinaasir maxamed bare meeshaan dabka khasaaro weynaa naga soo gaaray khasaarahaasna waxaa dukaan aan meeshaan ku lahayn dukaankii oo meeshaan ku gubtay keligeena khasaarana ma gaarin dadka haawada in geenaha ku nool meesha xagadhadan khasaaro weynaa soo gaaray qaar ka mid a bulshadii ku hantay beelay ayaan kula kulmay goobta oo ahayd mashquul iyo murugo annaka maanta khasaaradanayna gaadhay edelna qaxootilaan hayn hadda dadka soo qabtayaan hayn khasaaradana gaadhay dhibkan baana gaaray wax la bixiyeyna malaayana mushtay waa loo imaan dhib iyo tuugana way noo dheertay dhib iyo tuuga waxan daararka kaa tuugan wax yar baa ka fuulada haataba iga gubatay alaabta iga gubatay firooshka waa igaga gubtay adduunkeeda baa ku bis waxba kama bixinba waxba laga bixiyo male waa laga maqnaa gabadhi waa ka maqnay kuwa xiran ahayo gabadhi waa ka maqnay ndeyna maxaa qabtay meesha mashtiri iyo dad oo maxaa la bixinaada goon gaaro diyaarsadaas soo tuurmatay yaa i kormatay la qabsaday markay saacada saddex saac lagu bilaabay hadda oo sagaal saac la maraayo weli gubtaan la xarqinayna haddii laga dilo dabkaasoo ka bilaabmay meel shilaal lagu gadaayo kaduu ka bilaabmay marka aad baa u qasaara quuntiga hayareer haddaan laha hadduu sheega ninka cagafta wada dhambalina waxay qabteen shilaal gubanaayo fiistayna gubanaayo caayo gubanayaan kadib damdamiskaan galna baabuurtu weli nooga imaaday damdamiska waa cosanayna damdamiska hayareer markuu dabka dhaco inay si deg deg nooga imaadaan muddo saddex saac dabka annagaa la dagaalamay wax damdamis nooga imaanay xarumo shidaalka lagu iibiyey ayuu saameeyey taas oo gurmadkii iyo dadaalkii dadkii ka dhigtay xoog doofaar lagu eriyey masiibo aad iyo aad u xun ayaa ka dhacday xarooyinka xagadheer kaasoo dab ka dhashay ee meel shidaal leh laakiin xarooyinka intaa jooga iyo inta ka horeysa dabka maanta dhaco dab dhabidda lama arkin dabkan dabba aad aad u saameeyay muslimiinta ku nool xarooyinka xagadheera keeda dukaan waxaa jira alaabka badbaadiye mid ka mid ah iyo dukaan kale laakiin dabkan suu u bilaawday dabkan waa la damiya dab aad bariyo aniga maxaa leeyahay axmed xasan arrintan marka dhacaysa dhal ku dhow baan jooga shir baan ku jirnay anigoo shir ku jirnay nala dhahay meesha maxaa goonaysaa magaaladaa goonaysaa meeshaan kasoo orodnay haddaan orodnay meesha maxaa u maanay magaaladu goonaysaa u maanay arrintaas muxuu ka bilowday shidaal shayda mar shidaal ka bilowdana hataa maaragtay dadkii maaragtay waxba maaragtay maka qaban karo maanta macna maaragtay inay arrintii aa dabka u tuuyan inaan qabanno shidaalkani wuxuu batay inkastoo dabdamisku goor dambe yimid haddana dhammaan goobihii uu dabku saameeyey waa ay gubteen magacaygu waa saare maxamed xasan waxaana dadka suuqleyda oo ilmaha ku korsada miisaska iyo dukaamada waxaa dhacay khasaaro dad baa hanti beelay dad baa gubtay daldamis male gurmud male dawladdu waxba nooma qaban maalin walba saana u baaba'naa mar walba waxaa laleeya jidadka fura waa daldamis soo galaye da kala fogaada saa yeela dabka marku dhacna wax la arkaayo male maxaa dawladda ku dhacay maxaa daldamiska ku dhacay maamulka maxaa ku dhacay suuqa maamulkiisa aawe wax la cayniyo male waa kuwa dukaamada saasay u dhacayaan dad dhacaayo ilmada dabka waxay u shitaan haysan aad baan uga xumaa inaa lillahi wa inaa ilaahi raajic nin baa dabka gacanta ka qabsaday wuu iska filgay wuu cararay dabka hal mar u kacayba dabka hadduu kacay dadweynahan baa ciisaasaan yilaa markiiba xoog buu yeeshay waa la cararay walow aan la ogeyn xaqiiqda haddana waxay qaar ka mid a goobjoogayaashii warbaahinta u sheegeen in dabku ka kacay meel shidaalka lagu iibiyo balse faahfaahin badan maysan raacin arrin aad u xanuun badanaa ka dhacday arrintan ka dhacday maanta nafsadeena hanti gubad iska dhacay nafsadeena yaa qaxootiga qilqil gashay annaga haddaan nahay shacab dadka hantida la herneen shacab baan naheen markaan aragna arrinta maanta say u socoto weligeen inta qaxootigu gubanayo weliga intaa oo kale maan arkin maxaed muxuu ahaa shidaalka asaa u kacaye hantida dadka meesha ooga burburta waa dad islaan leh wax laga badbaadiyo ma jirto annagoo shacab ee markaa meesha imaamnay wax laga badbaadiyo iska daa ee wax saa u liyaala waay aniga inaan galno oo isku daan waxba waa badbaadin waayin wax ilaa hadda laga qarqaaday ma jirto ilaa hadda dadku suu u socda dadkiisa iskaaga ba- sidoo kale lama ogo qiyaasta hantida ku burburtay balse qaar ka mid a ganacsatada ayaa ii sheegay inay malaayiin hantiya ku gubatay si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay oo dab qabsada suuqyada xeryaha wuxuuna ugu yaraan sanadkiiba mar ka kaca dab khasaare geysta qaybaha kala duwan ee xeryaha kaas oo aan loogeyn sababta ka dambaysa maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista xerada qaxootiga ee xagaardheer waxaa la xaqiijiyey dhimashada siddeed qof ama siddeed ruux kadib shil baraqanimadii maanta ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka naarok iyo maymaahiyu oo ka tirsan ismaamulka naykuru shilka ayaa dhacay abaara tobankii barqanimo kadib markii gaari nuuca xamuulka qaada uu mid ka mid ah taayiradiisa dilaacay waxaa shilkan oo ay ku lug lahaayeen lix baabuur iyo mooto laga soo tibiyey aagga mutauro ee deegaanka hoose ee dhukamoja wararka ayaa intaasi ku darayay in baabuurka xamuulka qaada uu ku dhacay gaari nooca toyota bremio baska shirkadda ena coch iyo gaadiidka dadweynaha ee matatuuda oo ay leedahay shirkadda narokline saddex ka mid ah dadkii saarnaa gaadiidka matatuuda ayaa isla goobta ku dhintay sidoo kale laba ka mid ah rakaabkii saarnaa gaariga nuuca raaxada ee brado ayaa isla goobta ku dhintay halka mid kalena uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray xilli lagu daaweynayey isbitaalka weyn ee ismaamulka naarog waxaa sidoo kale dhintay laba qof oo saarnaay mootada nuuca dhugdhugleyda meydadka dadka dhintay ayaa la geeyey goobta meydadka la dhigay ee isbitaalka naarog halka kuwa kuwa dhawa- halka kuwa ku dhaawacmay shilkan oo aan tiradooda la shaacin lagu dabiibayay xarun caafimaad ama xarumo caafimaad oo kala duwan baabuurtii shilkan ku lug laheed iyo mootada ayaa loo jiiday saldhigga booliiska ee nitaluule si baaritaano loogu sameeyo qaar ka mid a goobjoogayaasha shilkan ayaa warbaahinta u waramay waxaana hadaladoodii ka mid ahay tulikuwa kwa basi ya ena kidogo tu tukaona trailer ilikuwa ni kama ilikuwa ime lose control ilikuwa inakuja kama imekuja na nissan nyingine ikapita nayo Nilikuwa hapo nje, kuna hiyo trailer umeona imeanguka hapo karibu ya chini ya reli, imepasua mguu kutoka huko juu. Tukasikia mlio wa kupasuka hii kwa hiyo mguu, nikakimbia kutoka kwa poma, lakini kwanza niliona ni kama inataka kuingia kwa poma, nilikuwa ready toroka, lakini nikaona imeanguka.
Kuna trela mbili zilikuwa zinakimbishana kutoka hapa juu, ni kama walikuwa wanashindana.
maamulka qaabilsan dhisidda wadooyinka waaweyn ee dalka ee kenha ayaa shaaciyey in laga bilaabo abbaare sideedda subaxnimo ee berri oo talaado ah ee afar iyo labaatanka bishan la xiri doono waddada southern pipers ee magaalada nairobi waddadan ayaa xirnaan doonta ilaa fiidnimada axadda ee shanta bisha koowaad ee sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka agaasimaha guud ee maamulka kenya kungu ndungu ayaa bayaan uu soo saaru ku sheegay in la xiri doono waddada southern pipers ilaa isgoosyada olesereni iyo ngongrod waxa uu intaasi ku daray in muddadan dib u habeen lagu sameyn doono waddadan iyo dhammaan buundooyinka ku teedsan qeybahan kenha ayaa gaadileyda ku buurisay inay taxadir muujiyaan oo ay u hoggaansamaan xeerarka iyo tilmaamaha ay bixinayaan saraakiisha waaxda taraafikada dadka doonaya inay sanadkan xajka aadaan ee kun afar boqol afartan iyo lix ee hijriga ayaa loogu baaqiyay inay wakhti hore isdiyaariyaan si uunan dib u dhac ugu imaan sheekh yacquub yuunis oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha qaada dadka ee soo xajinaya ayaa baaqan diray waxaan ku jirnaa bisha dhiseembar ikhwaani sidaan horaanba aan iclaamiyey qoladan sacuudiga ijraa'aadka xajka isbeddel weyn baa ku jiro isbeddelkaana waxaa weeye heemadihii in la yidhi mar ha lasii bixiyo twenty barsent haddana loo baahan yahay heemadihii lacagtooda in la bixiyo ijraa'aadkii fiisadii la guda galo ilaa masaarka iyo sistamkii hadda waa furan yahay waa la furi si degdeg ee weliba waxaa laga yaabaa ijraa'aadka xajkaba inuu ku dhammaado bishan janwari sida jeemanka xaj mishanka uu iclaaminayey bishan janwari inuu ku dhammaadaa dhici karto marka waxaan leeyahay wax alla wixii ka hawaqaba xaj oo muslimiin ah baasabooryahoodii ha soo qadimaan nidaamaadka iyo ijraa'aadkana ha soo waxeeyaan xafiisyaha shirkadaha xajka la soo xiriiraan waxaan kaloo leeyahay wixii baasaboor loo xaraynayana oo asagana xajka ku tacalluqo kabaandhadiisii iyo warqadihiisii si degdeg ha ku soo dhiibto sidaa aawadeeda fasta janwari waxaa bilaabani baasaboor xaraynta xujayda hadda waxaan ku dhex jirnaa ablicationkii oo la suubiyo ilaan baasaboorku kolkaad ablaay garayso sistamka aad geliso wuxuu aadi wax la dhahaa vetin iyo imtixaan vetinka waa in haddana xujayda laga saaro mideeda kale waa in warqaddii xajka lagu xira ayadana ee shirkadda magaceeda iyo subkin ka socotay waxaan leenahay jazaakumullaahu khayr basaboori xarayntii xujayda iyo ablicationka waa bilowday registrationka toos buu u bilowday Eh, waxaan idin leeyahay waxaa laga yaabaa arrimahoo dhanba bishan janwari inay kusoo gabagaboobaan ruuxii hadda xaj ka hawa qabo oo moodaayo inuu wakhti u dhiman yahay wakhti uma dhinno waxa dhiman waxaa weeye hataa diyaaradihii waa la qabtay mideeda kale taariikh saddex iyo toban janwarina guryihii baa la aadi oo lasoo qabani waxaa dhiman marka waxaa weeye fiisadii fiisadana janwariba way bilaaban mar hadday fiisada ay bilaabatana ikhwaani muddo yarba way ku gebagaboobi waxaan idin leeyahay oon u sheegayaa muslimiintoo dhanba meelay joogaan oo xaj ka hawa qabaan oo khaasatan weliba waddanka kenya muslimiinta joogaan inay u degdegsadaan oo shirkadaha xajka ay toos ay u abbaaraan oo toos maaragtay shirkadaha xajka ay ula xiriiraan waxaan doonayna waa intaa insha allahu tacaala aan doonaya inaan iclaamiyo wakhti lama hayo baasaboorka xajka loogu talagalay ee xujayda xaraynta baasabooryaha wakhtiga immigrationka ay siinayeen waa wakhti yar wakhtigaa ruuxii ka soo gaari waaya xadhow normal buu ka geli baasaboorka in lagu xareeyo normal hadduu galana baasaboorkaas inuu muddo kula daaho oo xajkii uu ka dimartay ayay u dhowdahay waxaan leenahay soo degdegsada jasaakumullaahu khayr boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
haatanna soomaaliya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo saartay war-saxaafadeed ee uga hadashay dagaalkii maanta ka dhacay degmada doolow ee gobolka godow waxaana ay ku eedeysay ciidamada itoobiya waxay dowladda soomaaliya ee falkan xadgudub ah ee ku tilmaantay in maanta ciidamada itoobiya ka geysteen magaalada doolow soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya waxay si adag u cambaareyneysaa falka xadgudubka ah ee maanta ciidamada itoobiya ka geysteen magaalada doolo ee soomaaliya ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda dhexe ee soomaaliya qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu yidhi saaka abbaare tobankii barqanime ayaa ciidamada dowladda itoobiya weerar lama filaana ay kusoo qaadeen fiiriisame ay ciidanka qaranka soomaaliya ku leeyihiin degmada doolo ee gobolka gado dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid si qorshaysan loo fuliyey islamarkaana ciidamada itoobiya ay ku beegsadeen saddex saldhig oo ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda ee niisa iyo sidoo kale booliska nasiib darro intuu weerarka socday ciidamada itoobiya ayaa dil iyo dhaawac u geystay xubno ka tirsan ciidamada soomaaliya ee ku sugnaa xarumahaasi ayaa lagu yiri warka dowladda soomaaliya sidoo kale dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay waxyeelo soo gaartay dad shacab ah oo ku sugnaay magaalada doolo ee falkaasi maanta laga soo tabiyey oo uu ka dhacay hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka soomaaliya ee niira ayaa maanta laan cusub ka furtay magaalada baydhabo waxaa xaruntan si rasmi ah xarigga uga jaray madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyadoo uu weheliyo maareeyaha guud ee hay-adda niira cabdiweli timcadee maareeyaha hay-adda niira cabdiweli ayaa ayaa sheegay in lagu guuleystay in maamulkii ugu horreeyey oo ah koonfur galbeed ka hirgeliyaan xarunta hay-adda diiwaangelinta qaranka soomaaliya waxaana hadaladiisi ka mid ahaa
waxaan u nimi halkan inaan ka daahfurno xafiiskii guud maamul goboleedka koonfur galbeed ee laanta hay-adda aqoonsiga qaranka insha allah haddii ilahayd hay-addan oo muddo ka soo shaqaynaysay sidai loo baahin lahaa adeega aqoonsiga waxaan ku guulaysanay inaan maanta maamulkii ugu horreeyey oo ah maamulka koonfur galbeed aan ka furno xafiiskii waxaa xafiiskan u noqon doonaa beys maamulka koonfur galbeed oo dhan insha allah haddii ilahaydna oo aan rajaynayno in xafiisyo badan laga furo dhowaan laakiin ay noqon doonto halkan meesha ugu weyn ee laga hago shaqooyinkaas waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed inay isdiiwaan geliyaan ay qaataan idkaarka aqoonsiga idkaarkaas wuxuu u sahli doonaa inay dhammaan helaan adeegyada asaasiga ah oo dhan ama ha ahaato waxbarasho ama caafimaad ama ha ahaato mid maaliyadeed ama safarka gudaha wuxuu u sahli doonaa insha allah haddii lahayd idkaarka ayaa u sahli doona qof aan aqoonsi lahayna waa qof aan jirin waxaan ugu baaqayaa inay dhammaantood ay qaataan aqoonsiga si ay uga aynu u noqonno bulsho jirta oo la aqoonsan yahay soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu daran ama ugu badan oo aqoonsigeedu aada hooseeyo micnaha dadkeeduna aysan aqoonsi lahayn dukumentiya lagu aqoonsada aysan lahayn marka waxaan rabnaa inaan insha allah haddii lahaydmo aan ku guulaysano in insha allah haddii lahaydmo aynu labada kun iyo labaatan iyo sagaalka inaan ku guulaysano qof kasta oo jooga soomaaliya meeshu doona ha jooge inuu aqoonsi haysto waxaana maaragta ugu bishaareynanaa bulshada reer koonfur galbeed inay noqoto maamulka ugu horreeyey oo aanu xafiis ka furanayno si rasmi ah waxaan insha allah haddii lahayd maamul goboleedada kale ayaan haddana u gudbaynaa oo ka furaynaa maamul kasta oo dowladda federaalka ka tirsanna waa xafiis ayaan ku yeelan doonaa insha allah haddii lahayd dadkoo dhanna xaq ayay u leeyihin qof kasta xaq ayuu leeyahay inuu helo idkaarka aqoonsiga waana xuquuq dowladda federaalka saaran dowladduna xuquuqdaas ayay noo idmatay inaan fulino oo aan dadka gaarsiino shir jaraa-id oo ay si wada jira u qabteen ama lagu qabtay magaalada qaahira ee dalka masar islamarkaana ay qabteen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macali fiqi iyo dhigiisa dalka masar docor badri cabdul ay diiradda ku saareen iskaashiga iyo xiriirka u dhexeeya labada dowladeed sidii loo xoojin lahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar docor badar cabdul ayaa sheegay inay ka go-an tahay in dowladda masar ee ka qayb qaadato howlgalka cusub ee nabad ilaalinta kaasoo bilaaban doona sanadka cusub ee labada kun iyo shan iyo labaatanka si loo bedelo howlgalka midooda afrika ee atmis oo waqtigiisu ku eg ama waqtigiisa dhammaadka ee uu ku egyahay soddon iyo kowda bishan wasiir doctor albedri ayaa yidhi dowladda masar waxaa ka go-an inay mar weliba garab tagnaato dowladaha iyo shacabka ama dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa shaaca ka qaaday inuu axmed macali fiqi ee wasiirka arrimaha dibadda uu kala hadlay dhinacyada siyaasadda ammaanka militariga iyo sidoo kale wadciga mandiqa bariga afrika dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa uga mahad celiyey dowladda masar garab istaageeda dowladda soomaaliya wuxuuna shaaca ka qaaday in dowladda soomaaliya ka go-an tahay inay meelmariso dhammaan heshiisyadii u dhexeeyey labada dowladooda maamul goboleedka soomaaliyeed jubbaland ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe ee soomaaliya inay weerar kusoo qaaday gudoomiyaha degmada badhaadhe xasan nuur cabdi gaaljeceelo oo kusii jeeday deegaanka kulbiyo ee hoostaga degmada badhaadhe war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada maamul goboleedka soomaaliyeed jubbaland ayaa lagu sheegay in ciidan uu watay taliyihii hore ee ciidanka daraawiishta jubbaland ee deegaanka kulbiyo uu ka dambeeyay weerarkan jubbaland ayaa sheegtay in dowladda federaalka ee dhaqaale ay ku bixisay weerarkan dagaalka ka dhacay goobtaasi ayaa sababay dhimashada shan askari oo ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha halka dhaawac uu soo gaaray askar kale oo ka tirsan ciidanka ilaalada gudoomiyaha jubbaland ayaa sheegtay in dowladda federaalka ay mar kale duulaan qaawan kusoo qaaday deegaanada dowladda jubbaland ayagoo sheegay in looga gol leeyahay burburinta maamulkaasi waa sida ay hadalka u dhigeen qoraal ka soo baxay madaxtooyada maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada villa soomaaliya ku qaabilay safiirka talyaaniga ee soomaaliya pairo moria dako copi madaxweynaha iyo safiirka ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka sawaaxiibtinimo ee labada dal horumarinta iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha adeegyada bulshada taageerada amniga iyo barnaamijyada dibudhiska ee ka socda dalka soomaaliya madaxweynaha soomaaliya ayaa uga mahad celiyey dowladda talyaaniga doorkeeda muhiimka ee ku aadan taageerada soomaaliya isagoo ku booriyey sii wadista mashaariicda lagu horumarinayo nolosha shacabka soomaaliyeed safiirka talyaaniga ee soomaaliya peyre mario ayaa xaqiijiyey in dowladda talyaaniga ay ka go-an tahay taageeridda soomaaliya isagoo bogaadiyey dadaalada dowladda federaalka ee ku aadan horumarinta dalkeeda iyo dibudhiska hay-adaha dowladeed haatanna haddii aan eego wararkii ugu waaweynay dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka dalka jarmalka wararka kasoo baxaya ayaa sheegaya nin lagu tuhunsan yahay inuu gaari ku jiirsiiyey jimcadii dad isugu soo baxay suuq laga dhukaamaysto oo loogu talagalay ciidda masiixiga iyo sanadka cusub weerarkaasi oo dhacay fiidnimadaasi jimcaha ee lasoo dhaafay ayaa sida ay booliska sheegeen waxaa ku dhintay shan qof in ka badan laba boqol oo qof kalena ay ku dhaawacmeen eedaysana oo xabsiga ku jira ayaa oo islamarkaana da-diisu ay tahay konton sano jir ku takhasusay xanuunada dhimirka oo u dhashay dalka sacuudiga islamarkaana horey loogu bartay hadallo islaam naceeb ah wuxuuna ku noolaa dalka jarmalka ku dhowaad labaatan sano sababta weerarka ka dameysa ayaan weli la cadeynin wixii kasoo kordha dhegeystayaal halkan ayaad kaga magan doontaan militariga dalka mareykanka ayaa bishii sagaalaad dhamaystiray kabixitaankiisa dalka naija halkaasuu maraykanka ku lug lahay laba saldhig andharaade halkaasuu maraykanka ku lahay laba saldhig oo xulafadiisa ay ka caawinayeen la dagaalanka kooxa la sheegay inay argixisa yihiin ee ka howlgala gobolka saaxil kabixitaanka ciidamada maraykanka ee naija ayaa timid kadib markii xubno ka tirsan militariga naija ay sanadkii labada kun iyo saddex iyo labaatankii sameeyeen afgembi militari militariga maraykanka ayaa sheegay in bixitaankooda uu saameyn weyn ku yeeshay dadaalada lagula dagaalamaya argixisada gobolkaasi warkii fiidnimaad kala socoteen idaacadda star f m waanaga intaa anigoo maxamed axmed khaliifa ee idin warramayey sidoo kalena warka soo saaray cid warkayga seegay waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aynu ku leenahay ciwaankeeduna yahay w w w star f m c o k e halkaasoo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkiiaan halkan ka aqriyey oo aan idiin dhigi doono website-ka